waxyaalaha alfaaddiisa qariibkaa kitaab uu dejiyaa jira bal ninkaa waa la yidhaa laakiin qaala bnu salaaxi wuxuu yihi bal kuwana aada u sii muhim ah welibana inay intaa ka badayin baa dhici kartaa dee wixii ka siyaadsan iyo waxyaalahaasna kollay suyuudi ayaa kitaabkiisa laga helaya almushir ee uu kaga hadlo culumtan luqada uu kagaba hadlo waxyaalahan isaguna waa kitaab dee walow luqo iyo naxwo iyo waxyaalaha culumta luqada arrintiisu ay tahay oo uu ku ururiyey haddana kayfiyada uu dejiyey ayaa kayfiyada kutubta mustalaxaa oo wuxuu dhiganaya almutarif walmukhtalif alalqaab alkada waxaasuu soo dhiganaya sida anwaac sana isdabagelinayaayo habkan mustalaxuna magacadii mustalaxooda taa tadbiiqinayo inta badan nuxaadii iyo shucaradii iyo wixii iyo adugu wixiibuu ku tadbiiqinayaayo iyadoo dariiqan uu marayo ayay laakiin haddana naxwo iyo wixii ay yihiin waa kitaab aadna u muhima oo almusir fii culumi luqa la idhaayo dee waxa weeyaan adugu bal markaas madbuuc oo mashhuur ah kolley markaa waxaan leeyahaysa kitaabkiisa akfashe intan ka badan way kuba suwan yihiin bal inta ugu mashhuursanaan eegno marka wuxuu ihi ibnu salax wafi naxwiyiina naxwiyiinta waxa kuba sugan akhaafishu akfashyaal waa jamcu akfashe halaatatun saddexoo mashhuuruuna la yaqaan akbaruhum abulkhadaabi cabdilxamiid ibni cabdilmajiid kaas baa ibnu cabdilmajiid baa ugu weyn wa huwa aladii dakarahu sibawey fii kitaabihi lmashhuur sibawey waa ninku hadal qaado dhowr meelood wax kaga soo naqliye sheekh buu ahaaye kitaabkiisan mashhuurka ee naxwada ee alkitaab la yidhaaho magac kale muumuu dejine wathaanii ka labaadna abulxasan saciid ibnu mascadata raawi kitaabi sibawey canhu waa nin aada u mashhuuro waa ninkii kitaabka sibaweyba ka soo naqliyey sibawey bal markaa oo xasan saciid ibnu mascadata la yidhaah wathaalisu ka saddexaadna isaguna waa nin aada u mashhuuro abulxasani caliy bnu sulaymaan abulxasan bay kunyadiisu tahay magaciisna waa cali bnu sulaymaan tilmiidu abawayi alcabaasi axmed ibni yaxya thaclabin wamuxamed wa muxamed ibni yaziid almubaridi macnaa wuxuu yahayna labadan imaam ee a'imadii luqada ka mid ah waa thaclab axmed ibnu yaxya iyo mubarid muxamed ibnu yaziid oo labadooduba kutubtoodii xataa dee ay barkaa waxkood aynu hayno ama ay jiraan labada ayuu labadaba tilmiid uba ahaayuu ka dambeeyey isagana akfash baa la dhabar saddexaasaa ugu mashhuursan laakiin way ka badnaan karaan murabbacun laqabun limuxamed ibni ibraahim alxaafid albaqdaadiyi murabbac waxanaanaystaas leh nin xaafidahoo moxamed ibnu ibraahim la idhaha reer baqdaada jazara isaguna waa saalix laqabu lisaalix ibni muxamedin alxaafid albaqdaadiyi isaguna ama saalix ibni muxamed oo isaguna nin xaafida saalixu jazara waa nin xaafida oo reer baqdaad uu naqadaysiisa yahay kiilaja isaguna waxa weeye kiilaja ninka la yidhaahaa moxamed ibnu saalixin isaguna waa nin xaafida uune albaqdaadiyu aydan oo reer baqdaad maaqama maaqama isaguna waa caliy bn alxasan ibni cabdisamad kolkolna cali bni cabdisamad buu kutubta u yimaadaayo waayo awowgii baa loo nisbeeya albaqdaadiyu alxaafidu isaguna waa nin xaafido wa yuqaalu waxaa la yidhaahaa callaanu maaqama laba laqab buu leeyay callaan cali bay kolkol iyo say axmed babarhkood xamdaan u yidhaaheen ee wahb wahbaan ay uga yidhaaheen cabdi oo kale cabdaan ay yidhaaheen bay kolkol cali oo kale callaan ama ruuxa istiqaarkiisii ha noqoto ama liamrin ma waananaysa iska saasa haddaba ibnu callaan oo kale waa ninkan riyaadka iyo adkaarkiiaba sharxay ibnu callaan waata la yidhaaho marka waxaa la yidhi eeg callay buu ahay callaanna laqab weeye maa qamahu waa sii ficilka oo dee ficil manfi oo kale maa qamahuna laqab kaluu leeyahay weeye labada laqabba waa la yidhaah kolkolna fa yujmacu lahu waxaaba loo jamciyaa bayna laqabayni laba laqab oo la yidhaaho markaa la israaciyo la yidhaaho callaanu maaqama kolna midkood baa laguba sheegaa isaguna waa nin dee taasoo culimadii waqtigiisa ama xaafidba ahaa oo waa nin xaafideeg ciddan ciddii laqabkan raggan u wada magacooday wada reer baqdaad baan aragnaa raggan nin kale eeg saddexaad cubaydun ilcijlu oo cubaydun ilcijlu isaguna waa laqab laqabu abi cabdillaahi alxusein ibni moxamed ibni xaatim ilbaqdaadiyi alxaafid aydan waa nin xaafidaha waa reer baqdaad qaala bnu salaax wuxuu yihi wa haa-ulaai albaqdaadiyuuna waa shantan dambe intan dambe murabbac iyo waa shan haddaba murabbaci wixii ka dambeeyey alxufaada ee xufaadda ahaa kulluhum dhammaantood min talaamidati yaxya ibni maciin yaxya ibni maciin xertiisii bay kaga mid yihiin wa huwa aladii laqabahum bidalika isagaana anaysan wuxuu ugu magacaabay bay adigu u bixiyay oo ku magacaabay bal raggaasna laqabyadoodu waa taa sajaada laqabkaa sajaada isagana alxasan ibnu xamaad min asxaabi wakiic waalxuseyn ibnu axmed sheekh ibnu cadiyan laba nin baa sajaada laba yidhaahaa la yidhaahaa mid waa xasan ibnu xamaad oo wakiic xertiisii ah midna waa nin xuseyn ibnu axmed la yidhaahayo ibnu cadi ninkan saaxibulkaamil sheekhiisa ahaa cabdaano laqabu jamaacatin kooxba naanaysoodbayo koox dhanbaa cabdaan la yidhaahaa fa minhum waxaa ka mid ah cabdullaahi ibnu cuhmaan sheekhulbukhaariyi bukhaari sheekhiisa ah oo dee ibnulmubaarakna asxaabtiisii ama xertiisii ahaa kuwaas baa kaa mid kaasaa kaa mid a fahaa-ulaahi haddaba raggan imaka amtiriyey buu leeyahy miman dakarahu sheekhu abuu camrin dadkii sheekhii ibnu salaax sheegay kitaabkiisa culuumulxadiid buu ka mid yihiin wasiqsaau daalika kuwaasoo la dabagalo la tatabuco la yidhaaha waan soo dhammaynaynaana yaduulu jiddan aada iyo aada buu dheeraanayaa dee ninkii doonayay inuu waxaa in ka badan ka ogaanada kutubta tasniifsida loogu talagalay ee loo alifay buu ku laami ama kutubtan taraajimta meesha dambe markay kutubta dhammaadkeeda ay magacyo iyo kunyooyinba dhammeeyaan alqaabta ay dhigtaan ay sheegayaan laqab kastaba ciddii lahayd iyadoo dee markaasna hadhow tarjamadii hore uu dib ugu laabmayo bal markaa taasba weye annowcu athaalithu walkhamsuun noocii saddexiyo kontonaad macrifatu lmu'tarifi waalmukhtalifi fi alasmaa'i waalansaab waa mu'tarifkii iyo mukhtalifkii xagga magacyadiiyo ansaabtaba garashadeediiyo wamaa ashbaha daalik oo had iyo goor waa wixii magacyada kuba tacalluqsanaa san ognahayna xadiidku wuxuu ama ku sugnaanayaa ama lagu daciifinaya waa sanadkiisan iyo ruwaaddiisan ruwaaddiina markaa dee waxaynu ku xidhnaanaysaa markan ama la tawsiiqin ama la tajriixin garasho iyada la garto oon ishtibaahay imana ruuxii lahaa la garto marka culimmada allah ka raalli adee ruwaaddii bay dhinac kastaba ka joogsadeen si aan raawina raawi ugu qaldamin nin kastaba si uu ahaana loogu dhawaaqo gees kalena kii uu ahaa loo garto ishtibaahna aanu xagga ugaba iman bal markaa culumtooda aada u muhiimkay dejiyeen halkan waxaa ka mid ah cilmigan almu'tarif waalmukhtalif la ydhaayo waa cilmi ay kaga hadleen ama fa mowduuc ay kaga hadleen asmaada marka la qorayo si u wada qoranta laakiin marka la aqriyayo qiraa'adoodu ay kala duwantao xarakadii aanay isku mid ahayn ama dhibcihii lafdigu lahaa aanu isku mid ahayn waxay taa ugu cinaayoodeenna waa dhibta badan ee jirto had iyo goor waxaan imika kelimo keliya haddaan aqriyayna hadalkaa hadal kelimo caadi ah icraabteedii iyo ama naxwiya sarfiyabaa inagu caawinaya san ugu dhawaaqi lahayna waxaa dhici karta inaan laxnigii iskaga ilaalino aqoontan u leenahay cilmigan kale naxwada oo kale sarfi aan u leenahay ama kelimada luqadeediiba aan naqaano laakiin markay magacya noqoto wax qiyaasoo gelayaa ma jiraan cilmi kaleo kaa caawinayaa ma jirto wax ka horeeya ama ka dambeeyo siad ugu dhawaaqi lahayd kuu sheegayaa ma jirto arrinta waxay noqonaysaa markaa dabdin ciddii dabdisay aad kaba qaato ninku inuu xifdiyo wixii hagaag u barto hagaag u sugo haddii kale qalad iyo laxni iyo khada kama badbaadayo bal markaa haddaba insi waxyaalaha looga badbaaday dejiyeen kutubtan culimadu fadniganba bal markaa isaga inoo sheegi doono minhu waxaa ka mida buu yihi noocan dee asmaada ay uga dejiyeen iyo noocan ma tattafiqu ku ay iswaafaqayso fi lkhabdi xagga dhigaalka suuratu oo markaynu eegno ba'da iyo ta'da iyo sa'daoo kale iyo nuun iyo ya dhibcaha markaynaan eegin ay kelimo kalena raacsan yihiin ama xuruuf kale aanay kelimo aakhirkeedna kuba sugnayn sibay u wada qormayaan marka maxaad ku kala soociba dee dhibcahan baa lagu kala soocaa kolkol dhibicdiina qalad bay noqonaysaa kitaabkiiba haba ka tegi waa la iskaba iloobi markaa qaladku halkaasu kaba yimaadaa dhigaalkii waa iskaga mid laakiin dhawaaqii way ku kala duwayin xarakaduna waa saas oo kale bal asiid iyo usayd sibay u wada qormayaan inta badna kutubtii lama xarakeeyo marka waxay ku kala duwan yihin waa xarakada shakliga tasqiirka iyo takbiirka marka taasba weeyo suuradii waa iskaga mid wataftariqu fi lafdi laakiin dhawaaqa ayay ku kala tegayaan siiqatuhu siiqadiisii loogu dhawaaqayay qaala bnu salax wuxuu uhi wahuwa fanun jaliilun waa fani weyn waa kani fani muhima weeye waman lam yacrifu ninkaan garanayn min almuxadisiina muxadisiinta ka midina kasura waxa badnaanaya cisaaruhu turunturadiisa waa qaladkiisaa badnaanaya had iyo goor si aan sii ahayn buu ugu dhawaaqay wuxuu saxayaaba naadir noqon hadduu israa isnaad iyo magacyo aqri walam yacdan ma waayayo mukhajilan wax yaxyaxay geliya khaji ka khajilsiiyo ujeedo dee isagoo majlisanoo kala fadhiya dadkina wixii macrifo ay u leeyihiin oo kale markuu si si aan ahayn wixii ugu dhawaaqo dee taas dadka agtoodiina waxay ugu tahay ceeb isagiina bal markaa wax isagii marka lagu celiya halka la idhaha san mahayo san ka daayo san ka daa waa khajilayaayo had iyo goor kama waayo buu leeyahy wax isagii khajilaad ku rida kama waayo marka uu majaalista yimaado ama uu dad culimaa dhex joogo waqad sunifa fiihi waxaa la alifay noocan kutubun mufiidatun kutub faa'iida leo waaweyn baa loo alifay min akmariha dee waa loogu horeeyo dhowr nin baa uga sii horeeya almutarif waalmukhtalif bal rixlada haddaan eegno tacriifka oo kale tawdiix lmushtabi bal haddaan qaadino muqadimadiisa ilaa kontomeeyo ayuu soo dhigtay kutubtii loo alifay noocanun ahaa ee adigu bal noocan ahaa isagoo dee tartiibinaysa u kala horeeyadu soo tartiibinaya bacna aad bay u badanbadantahay min akmaliha kuwa ugu kaamilsan waxaa kaa mid ah alikmaalu libni makuula waa kitaabka ikmaal la yidhaaho eyna makuula leeyahay waa kitaab madbuuco ilaa toddoba mujalladay ku madbuceeyeen calaa icwaazin fiih bacnaa naqsii ku sugan iyaday jirta waa maca icwaasin fiihi waa bacnaa dee nuqsaan isaga kuba sugano waxyaala uu kala tego ruuxu u baahanayo dee wax u taam yeela u buuxiya iyaday jirto ayuu haddana kuwa ugu taamsan yahay qultu waxaan idhi hadalkaa hore ibnu salax baa lahaa ibnu kasiir baa leh waqad istadraka calayhi wuu haleeshiistayoo istidraka waxay inta badan idhahan wax dee waqtigaa hore jirayba waqtigan kitaabka la alifayay oo sheekhan kitaabka lahay ahayd inuu sheego oonu sheegin marka wixii saas ahay uu kaba tegey maha wixii soo cusboonaad waxa dabadii soo cusboonaadee dayl iyobay kaba cabiraan tatimo iyo ee bal markaa waxaa soo haleeshiistay oo waxyaalihii uu kaba tego waa tan uu leeyahy calaa icwaasin fiihda alxaafidu cabdulghaniy ibnu nuqdata kitaaban kitaab qariiban ku dhow min alikmaalo dee horta bal laguma madbaceeyey afar mujalladoo roonroon jaamicatu milqora bal markaasoo fiihi fawaa'idu kaiiratun fawaa'id badan ay kuba sugan tahay taas walilxaafidi abi cabdilaahi albukhaariy xaafidkii abi cabdilaahi albukhaari abi cabdillahi albukhaari dee imaamkii saaxiba saxiix baa san ahaan jiray laakiin muxuu kaba cabiray min almashaayikh almutaakhiriina sheekhyadii dambe isagoo kaba mid ah kitaabun mufiidun fii hada albaab kitaab faa-iide leh ayaa baabkan kuba sugan kolley san baa dee inooguba sugan nusqooyinkii kitaabka fartaana cibaaradan baa kuba sugan cali xalabi dabcadiisaas wuxuu leeyahay markan in badan tatabuceen eegeen baxfiyey waxaa ii muuqday lafdigani inuu tasxiif yahay albukhaariyi uu tasxiif yahay ee meesha ay tahay annajaariya ama annajaar ibnu najaar waa nin markaa ibnu najaar la yidhaaho macruuf oo taariikhu baqdaadna deyl kuba leh oo mutaakhir oo lix boqol iyo afartameeyihii dhintay ayaa wuxuu leeyahay kitaab mu'talif iyo mukhtalif oo dee dahabi iyo mucjam uludabaa iyo safadi iyo dhammaan kutubtii raggaa dee tarjamadiisu ay sheegeen marka kaas buu leeyahay kaasaan filayaa oo inuu lafdiga tasxiif yahay aanu dee taa ahayn calaa kulli xaalin isaguna waa kan kitaabkan sheegay waayo isagay dee kaasay soo dhigtaane nin magacan leh oo ay usoo dhigtaan oo mutaakhiroo waxle ma jirto kutubtii lagamaba helayo kolley kutubtii intaa kuma joogsane dahabi kitaab buu leeyahay mushtabi nisbo ugu horeyn malaha qarnigii dee sagaaliyo tobnaad holand lagu madbaceeyo nin gaali madbaceeyey dee isagaa dabcadii ugu horeeye lahaaba dee nin gaalaa lahaa leydan lagu adigu holand baa lagu madbaceeyey kolle kitaabka dahabina in xafnu xajar wuxuu ku leeyahay tahdiib iyo taxriir uu ku magacaabay tabsiiru lmuntabih bitaxriiri lmushtabih iyo ziyaado kitaabkiisana waa la madbaceeyo waana kitaab mashhuur oo muntashiro afar mujalad oo roonroon kuba madbacaysan kitaabkaa xaafid waana kitaabka suyuudi yidhaah kutubta isaga ugu taamsan oo markaas macuni biljamci fiihi alxaafid ibnu xajari fajaa aya jaamicin muxarari alfiyadiisa ku yidhaah laakiin nin kaleo isaguna waqtigaa uu alifayay un in yar ka horeeyey ama dee waqtiga alifayey waqtigaasunbuu isna alifayay bal waxaa la arkaa xaafid in uga yar horeeyey laba magaaloy kale ahayno isagu waa reer suuriya ibnu naasirudiin baa la yidhaah ayaa kitaab buu leeyahy isaguna kitaabkaa dahabi uun uu ku tawdiixinayay oo tawdiixu lmushtabih la yidhaaho waxaa la arkaana kutubta fannigan kitaabka ugu weyn inuu yahay waayo maanta waa madbacaysan yahay oo toban mujalad walow mujaladka tobnaad fahaaris yahay toban mujalad buu ku madbacaysan yahay waxaana leeyahy walow xaafid toban sanadood uu ka geeri horeeyey waa uu maqlay ama kitaabka ma arage laakiin waxa weeyaan inuu xaafid alifay kitaabka wuxuu uga war helay markuu qorayay halkaa mu'talifka markuu xajar soo gaadhay asmaada xajar oo kale ayuu markaa xaakim ibnu xajar tartamadiisii dhigtay deetuu kaba cabiray wahuwa xayun alaam yurzaq macnaa fii misra waa nin noole oo masra buu jooga oo nin saasa kutubtiisiibuu qaar ka mida deetuu soo dhigtay tafsiirulmuntadi inuu kitaab saasa dejiyey ee markaas isweydiiyu yihi talow muxuu ka yeelay qaladadii badnayd ee dhacay kitaabkii dahabi ma isaga ayuu qalitay uun oo deetuu soo qaatay shadrigii ahaa ama beydkii waxa weeyaan ma anta awalu saarin garahu qamaru taas mise talo uu saxay taas buu isagu isii weydiiyey oo dee taasoo kitaabkane bal marka kitaabkaa haddaba tawaduuxulmushtabi marka la arko kitaabka xaafidna waa ka waasacsan yahay walow dee labada kitaab mala ani kala maarmahaynba oo dee marka la arka waa ajmaca kutuba fani waana kitaab weyn oo dee kitaab toban mujalada walow la taxqiijiyey dee lagu madbaceeyey toban mujalada waa kitaab weyn haddaba bal amilo inoo tirinaya amiladii maanta in imaamkii ibnu salaax haddaan dib ugu laabanay kutubtiisii fawaa'id baan kaba helaynay ciddii lahayd magacan iyo kuwan iyo kuwan laakiin isagu waa tiriyey uunoo imanka faa'iido weyn oo saas oo halkan inooguba sugan bal in la helo waayo kole daan lagu kala sheegeen magacaasna hebel baa leh magacanna hebel baa leh ama intaa markaad dabdisato intii kale siaasaad kuma keenaysaa saa kutubta xataa kuwa kale mustalaxa inooguba sugan bal bayquuniyada sharaxeedii meela halkan way uga faa'iido badnaayeenba oo maanta uu tiriyuun sheekuyo marka faa'iido weyn oo saasa imanka halkan oo buuran ruuxu kama helayo waayo ibnu salaaxintu ka hadlay ayaa markuu dhameeyey ayaa wuxuu kaba cabiray waa tani hadihi jumlatun low raxala fiiha daalibu lxadiidi lakaanat raabixa waa jumlo buu leeyahay hadduu iyada unu xereeyo nin baaba xernimo u galay u safray inuu intaa soo dabdisto intiibuu soo dabdistay ma haddee inuu soo aqristee soo dabdistay waxay noqon layd rixladiisaasi ama xeraynta rixladaas dhami haddaanu wax kalaba soo helin rixlo uu ku guulaysto raabixa ayay noqon lahayd buu kaba cabiraa walow dee ziyaadaad badanna laguma daro oo markaas iyadoo kale ilaa boqol iyo ziyaado bayd weeye alfiyada ciraaqina kole way badan tahay ee laakiin maanta halkan wax weynoo saas igama muuqdee bal aan carabka un mariyo wa min amhilati dalika salaamun wasalaam faa'iidada ay halkan dhigtaan waxa weeye kutubtu salaam cidda in salaam bay horta dabdiyaan waayo uu ka yar yahay oo dhowr nin weeye markay yidhaahaan hebel iyo hebel iyo hebel baa salaam magacoodu yahay ama aabahood uu ku jiraa ayay ku odhanayaan magacyada intiisii hodhoo dhan kutubta markaad aqrisanayso salaam aqriso salaam ku keen cumaaratu wa cimaara iyadna dabdi yaroo fiican bay lahayd ee laakiin sheekhu ma soo dhigan waayo in cimaaro wax la yidhaaho nin keliyaa jira oo ubay ibnu cimaaro la yidhaah saxaabi ah wixii kale maxaad odhan ama cumaaray noqdaan ama camaara kiibaad gooni ahaan markaad kutubtii ku aragto xadiis buu leeyahay tayamumka mee masxa alkhufayne ku tacalluqsanaya isagaad ogaanaysa markaa dabdi bay idhahde laakiin sheekhu inoomau dabdin waqsir ubay bni cimaaratin faqad oo ninkaasu cimaaro dheh waxa kaloo dhami way ka duween ama waa cumaara ama waa camaaran xizaam ibnu xaraam tanna qurayshiya ansaar bay ku kala nasbiyaan oo qurayshiya waxay la caanamaalayna waa xizaam ansaariya waxay la caanamaalayna waa xaraamba cabaasun waa cayaash marka hadda balanskal carabkaun mariyo hanaamun casaam bashaarun yasaar bashaar nin keliya ayaaba kuba sugan oo ninkii makaan bindaaren kaba soo baxnaa bukhaariga muslim wax bashaar la ydhaha ninkaasaa jira bishrun busrun bashiirun yusayrun nusayrun kuwana waa ka tegaya waayo bushayr saxiixayn laba nin baa kuba suganaya xaarisatu jaariyatu jariirun xariizun xibbaanun xayaanun xabbaan baa isaguna jiro kutubta inooguba sugan oo nudika matniga dhigan rabaaxun riyaaxun surayjun shurayxun cibaadun cubaadun dee cubaadatu iyo cabaadna waabay jiraan wanaxwu dalika wa kamaa yuqaalu sida loo yidhaha alcansiyu waalcayshiyu waalcabsiyu waa nisbooyin intuba waa dee waxyaale ishtibaaka waxay waxaan u dabdinayaan si aanad ugu qaldamin oo kii cansi aanad cayshi u odhan kii cabsi cansi aanad u odhan alxamaalu waljamaal iyadna magacyadaa laguu sheegaya hebel baa kaasa kana waa hebel tii waa markaad xifdidaa dabdiso dee si fiican baad wixii u kala saaran alkhayaadu waalxamnaadu waalkhabaadu waa xirfooyin ama waa nisbo xirfadeed khayaad waa dawaarlihii xamnaadna waa kii qamadida iibinayay khabaadna khabad waxay dhahaan caleentan markay dhirtay luli jireen ama ay wax ku dhufan jireen oo caleentaa ka daadatay ayay soo guran jireenoo dee caleentan laba soo gurto dadka meelo qaarkood dadka masaakiin oy kaba iibin jireen markaa dadka xoolaa le waa calafkii dawaabta markaa kaasay khabaad odhanayeen kolkol nin keliyaaba saddexan wasfina ku sifoobay dee kutubta inooguma sugan albaraazu albazaaru iyo albazaazu bazaazna waa jiraan ruwaadii bazaarna sida imaamkii macruufkaayo alubuliyu alayliyu albasriyu alnasriyu oo waxyaale ishtibaah ka iman kareen sibay u wada qorayiin qiraa'adii way kala duwan tahay althawriyu waaltawasiyu tawasina waa nin maxamed la ydhaaho aljurayriyu aljariiriyu eeg waa laba nisbo jurayrina waa jiraan rag loogu nisbeeyey jariirna waa jira iyo walxariiriyu weliba saddex asalaamiyu oo reer bani salima ciddii loo nisbeeya iyo wasulamiyu reerkii reer bani sulaym dadkii loo nisbeeyey alhamdaaniyu waa reer mashhuur ahaayo yamaneedo hamdaan la odhanayay iyo walhamadaaniyu eeg mimtu way fadxinsatao kani waa hamadaan waa magaalo eeraan ku taalay ama faris oo markii dambe qarnigii koobaad iyo kii labaad waa hamdaani dadka badankoodu wixii dambe ee culimmadii dambe nisbadoodu inta badan magaalooyinka la dego waa alhamadani iyo wamaa ashbaha dalika wahuwa kaiirun marka muxuu idhinay sheekhu wahaadaa kan inamaa yudbadu waxa lagu dabdiyaa maaha wax kitasaase bilxifdi xifdigooda ruuxa aada iska xifdido kuma magacan leh yaa salami ah yaa se salami ah taas aada iska xafido kuma bazaar ah kumaase bazaas ah si aad u ogaato markaasood xifdisnaatoona qalad kaaga iman haddii kale qalad unbaad kuba dhacaysa bilxifdi muxararan xaariye iyadoo la taxriiriye fii mowdici meeshii de waa taa kutub kala duwan oo badan u leh kolley kalaamkiisana idinkaa xaggan dambe imaka dhigtay eegan doona والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان والله سبحانه وتعالى على والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا بالا علينا النوع الرابع والخمسون نوع أفر تناد معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنصاب ومعرفة المتفق والمفترق كي إسوافق سنة مركا الإيغو دي جانب وحقا دي مقعا أما كن يدا أما نسبة سلو قري سلو هضلي بقى إيا والمفترق كلا تكسنا oo xagga marka la eego ashkhaasta laba ruux iyo wax ka badanba weeye waana nooc keliya uun oo almuttafiq almuftariq ama almuttafiq almuftariq laba yidhaaho min alasmaa'i magacyada iyo walansaabi ansaabta kaba mid ah oo waxa noocani uu kuba saabsan yahay waxa weeye waa asmaadii ama dee ismi wax ka badan oo laba shaksi iyo wax ka badan kaba dhexeeya isku waafaqsayn marka xaggii dhigaalka iyo xaggii qoraalkiiba way isku waafaqsayn oo kii hore saasuu kagaba duwan yahay iftiraqan la sheegayaana dee ruux keliya maaha ee laba iyo wax ka badan ayay yihiinba san amtilada kuba arki doono kullina waa nooc muhim ah oo qayba waxoogaa iyana ay uba qaybiyaan sheekhu yaanu qaybaha inoo wada taam yeelinba haddii aan la yidhaaho dee kitaabka mukhtasara daraaddeed iyo wuxuu aada u ballaadhan oo dee mithaal keliya oo lagu dhigtay aanadu wixii ku wada koobahayne u baahan dabdi dheer isagaba baahan iyo mid kasta siisa in laguba ogaado kolley miisada ama faa-iidada weyne kuba suganna waxa weeyaan dadkan saa arki doono dee magac bay ku kulmayaan ama magacii iyo magacii aabihii bay kuba kulmayaan markaa ruuxii markuu halkan dabdiyuu ogaado dadkii magacan uu ka wada dhexeeyu mid kastaba goonidiisa u ogaanayaa ishtibaah ma imanayo kolkol baa midkoodna daciif iyo midkoodna fiqayo mid kasta u kala garan laakiin markaan macrifada iyo aqoonta halkani jirin dee horta dad laba iyo saddex iyo afar dad gaadhay ayuu ruuxu markii uu arkaba kii uu ka yaqaaniy uun moodiyo oo dad tacaduday buu mid keliya moodaya oo taasiyadu waa mid arrin kalena weliba marka ishtibaah jire aduu meeshii uu jiro inay fiqanimo iyo dacfi ku kala duwan yihiin oo kale hadduu kii iqad ahaan yaqaano kii daciifkaana iqadii unbuu u qaadan xadiidkiisii u qaadan inuu xujo yahay hadduu kii daciifkaa yaqaanina daciifkii unbuu kii iqada markuu yimaado uba qaadan oo qaladkaa weyn iyo zeralkaas baa ku dhacaya marka arrimaha daraaddeed iyo faa-iidada uu leeyahy daraaddeed baa keentay culimmadu inay u ihtimaamaan oo isan dee imika khadirna noogaba soo naqlin doono oo ay kutub gaara kuba khaas yeelaan kuwana qaybo iyaga ka mid ah noocan ay kutub gaara uga dejiyeen kaa wuxu uhi waqad sanafa wuu alifayo fiihi noocan fiigiisa alkhadiibu khadiib kitaaban kitaab xaafilan jaamica oo almuttafiq almuftariq laba yidhaaho kitaabkii weli in la madbuceeyo or looma hayeel ama warma uhayun baan leeyahay se de horta beryo dhoweydna weli makhduudun buu ahaayo oo xataa dee adigu makhduudnimadiisa se waa la hayay oo waa la hayaa waqad dakarahu sheekhu sheekhii uu sheegay abuu camrin noocan abuu camrin waa ibnu salaaxi aqsaaman qaybo ayuu u sheego macnaa qaybo ayuu u kala bixiyey ilaa sideed qaybood iyoba ah axaduhaa aqsaamta mid ahaani an yatafiqa inay iswaafaqaan weeye ihnaani laba shaksi aw akharu ama wax ka badan laba fil ismi magacii iyo wasmi alabi aabbaha magaciisi oo laba iyo wax ka badan ayaa magaci iyo magacii aabbaa kuba kulmaya taasi waa mid misaaluhu kaa misaalkiisuna alkhaliilu bnu axmeda khaliil ibnu axmed magacaaba weeye sittatun waaba lix nin haddaanay kaba badnaanin lix baaba magacan khaliil ibnu axmed la wada yidhaah dee ruuxii aan arrimahan ogeyneen tan macrifo u yeelana nin keliya ayuunbaabu dhammaan u wada qaadanaya jamaacada kala fogfogayd bee aan dee isku waqtina ahayn ee kala dunayd axaduhum lixdaa mid ahaani annaxwiyu albasriyu ninkii adugu dee naxwiga ahaa ee reer basre weeye ee siba wehiyo sheekhiisa ahaa ee adugu dee kollay aqoon iyo fiiro iyo fahmo aada u sarreeyuu lahaa khaariq ah wa huwa isaguna ninkani awalu man shaksi kii ugu horreeyey weeye oo wadaca dejiyey cilmal caruudi cilmigan caruudka la yidhaahee shicirka iyo umuuraha kuba tacalluqsan ninkii dejiye ibtikaartay ikhtiraacday wey maha macnuu inuu awsaantan shicirka carabeed uu leeyahay isagu sameeyeyba oo isaga wixii ka horreeyey waa ninkani islaam ah oo dambe oo qarnigii labaad raggiisii ah ee inaan awsaantan iminka shicirka carabeed leeyahay ee uu isagu lix iyo tobankaba kuba xasriyo ama shan iyo toban iyo aduguba lix iyo tobanka ah inuu isagu kii ikhtiraacdayba awsaantaa samaystay ahaa ma aha awsaantu way jirtay shicirkuna waa jiray oo bal shicirada ugu mashhuursan carab waaba qabla alislaam iyo jaahiliya sida mucallaqaadkood iyo wixii laba midka ahaa ee laakiin inuu cilmi yeesho dawaabid lahoo isaga bal iyagu saliiq ahaan iyo dabiicaan ninkaas raggaa shicirkaa tirinayay dee intooda badani waxna may qorayn hadday doonaan waxna mamay aqri ahayn laakiin shicirkii mawhibo iyo waxay leeyihiin buu ahaa waanay ilaalinayeenoo xataa dee waxyaalahan dambe ceebahan qaafiyad iyo waxaasoo dhan waa waxay iskaba dhowrayeen oo aanay kuba dhac ahayn hadduu kuba dhacan ay u arkayeen qalad ruuxii kaba dhacay laakiin inuu cilmi noqdo la diraaseeyo oo anwaacdiisii la kala saaro waxyaalahaas ayuu yahay kii dejiye marka la eego camal ahaan wax ka horeeye weeyaan bal haddaba ninkaas khaliil ibn axmed baa la yidhaha waa ninka ugu mashhuursan raggan oo dhan dee waa ninka kitaabkan bal hadduu isaga uu leeyahay luqada ee ama kitaab mucjama kii ugu horeeyo dee laba hayo alcayn la yidhaah ninkii isagana dejiyeyba weeye qaaluu waxay idhaaheen bal hadday taas sugnaato qaaluu waxay idhaaheen oo dee a'immada qaarkood baa waxay idhaaheen walam yusama laguma magacaabinoo axadun axad bacda anabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay dabadi biaxmeda axmed laguma magacaabin qaba abilkhaliili khaliil aabihii hortii ibni axmeda khaliilka ibni axmed waa aabihiisaas ilaa abasafari ninkaa abasafar laydhaa mooye waa kunyo kollayna kutubta mutarisiyo mukhtalifka sidaan naqaano markay kunyo tahay abuu fulaan ee safar ay soo gafa'da waa la fadxiyaa san oo kale abasafar bay noqotaa walow asmaada inta badan fa'du ay reeban tahay markuu ism yahay kelimadu ilaa abasafari saciid ibni axmeda ninkaas abisafar abasafar ee saciid ibn axmed laydhaa kaas mooye fii qowl ibni maciin laakiin taasna waa ibnu maciin sida uu kuba tegay wa qaala khayruhu ibnu maciin khayrkii wuxuu yidhi saciidu bnu yuxmid oo ninkan saciid ibnu axmedba maaha waana kay raajax yeelaan ee qolooyinka kale ay ku tegeen waa saciid ibnu yuxmid oo yuxmid weeye markaa iyada halkii hore ee ahayd khaliil ibnu axmed aabihim baaba ugu horeeyey kanima imanayo wax lagu bushiyo ma noqonayo magacba axmed maaha allahu aclam allahu aclam bal horta wuxuu inoo tirinayaa qolooyinkii khaliil ibnu axmed laguba magacaabay lixda wuu isu keen raacin doonaa haddii allayaa uu sheegi doonaa walow dee tarjamo saasoo imaka halkan inoogu sugan aanay jirin ninkanna waa ninka ugu mashhuursan oo iyada baltaasi waa halkan almuttafiq waalmuftariq waa wixii mihaalka ahaa oo khaliilna waa isku mid axmedna waa isku mid la mid ma hatii shalay aan kaba soo baxnee xagga qoraalkaun intay iskaga mid noqdaan sida loogu dhawaaqaya ay kala dunayd oo noocii horuu kaasi ahaa ama arrintan uu sheegayo kolley waa bacd alculamaa dee waxaan ognahay horta magacan axmed iyo moxamed ba magacyo mashhuur carab ku ah may ahayn isticmaalkeedu filjaahiliya may ahayn oo kale waxoogaa baa la helayaa maxameda la yidhaayo oo casriga rasuulka ilaahi waqtiyadii uu dhashay iyo in ku dhowaayo aadigu laba baxo taasna waxay culimmadu uga tiiriyaan in in markii dee marka la eego nimankii ruhbaanti iyo keyrkoodba ay waqtiyadaas waxa batay dikriga in dee nebi soo bixi doono maxamed la yidhaha ama axmed la yidhaahaa markaasaa dad horta maxamed ah barhkood iyagoo rajaynaya taas bay carruurtoodii ugu magacaabeen baaba la yidhaahay laakiin magac macruufa may haynoo saa daraaddeed baa markii cabdimudalib uu yidhi maxamed baan u bixiyey layidhi maxaa dee magacan aada markaa ugu bixisayba magacyadii dee reerku la bixi jiree maahee waa kii kelimadiisii mashhuurka ahayd ay dee kutub siira sooba naqaleeyanayn ee uu lahaa waxaan dee rajaynaya in dee dhulka iyo samadaba la mahadiyo ama axmed oo kale iyada xataa casrigaas cidsaasoo markaa la baxday ma garanayno saxaabadii rasuulkana nin axmed la yidhaha kumaba jirin allahuma nin baa jira oo dee ilmo jaxshi ka mid ahoo indhala-aayo abu axmed kunyadiisu ay ahayd ninkaasi waa jiraa bal waxay leeyihin markaa bal rasuulka ilaahay dabadii waana saw dee kaamil saaxiibkii mubarid oo kale kaamilkiisa iyo kubaydhaan ama iyada tan kale saciid ibnu axmed ibnu maciin baa yidhi markaa waa hadal imanayo waa tan ninka balahaya la odhanayo eese waxay qolooyin kale raajax yeelaan magacu axmed bamahay waa yuxmed ayaa ninkan la yidhaahaa abusafar abihi aabihi saciid ibnu yuxmed athaani ninka labaad ee khaliilada kooda labaad abuu bishrin ilmusaniyu basriyun aydan waa nin isaguna reer basre ah rawى can mustanir bni akhdara mustanir ibni akhdar can mucaawiyata bni qurata ayuu wax kuba wariyey wa canhu cabaasun ilcambariyu wa jamacatu marka waa nin ay khaliilkan isku waqtiya yihiinba koladii cabaas alcambariyo raggaasi ay wax ka warinayaan bal isaguna uu dee mustanir iyo uu wax ka warinayo cabaas cambariyo jamaco kale ka wariyo kaasna dee ninkaasi horta ugu mashhuursan raggan oo dhan eh waa ka labaad fahaalidu ka saddexaad asbihaaniyu waa nin reer asbihaan ah waana sidee ibnu salaax iyo halkan yidhaaheene laakiin ciraaqi isagu wuxuu raajax yeelayaa in magaciisuba khaliil ibnu muxamed ninkan yahay ee khaliil ibnu axmed aanu ahayn dee qolooyinkii reer asbihaan ee xufaadda ahaa waa abusheikh iyo abu nucaym iyo iyaguna waa magacay kuba sheegeenoo markaa kan meesha uu ka baxaya rawaa can rawx ibni cubaadata wakayri waraabicu ka afraad abuu saciidin isijsiji asijziyo waa sijsataan meeshan la yidhaahdo ay kolna nisbadeeda san kaba dhigaan markaa abuu saciid ninkaa la yidhaha sijsiyo ee nisbadiisna tan ahayd alqaadi alfaqiihu alxanafiyu almashhuuru bikhuraasaan qaadiga ahaa faqiiha ahee xanafiyada kaba mide mashhuurka ku ahaa wadankii khuraasaan la odhanayay rawa can ibni khuseymata wa dabaqati waa nin qarnigii markaa afraad raggiisii ahoo ibnu khuseyme iyo dabaqadiisa ayuu soo gaadhay oo wax kaba wariyey ninkaasna khaliil ibnu axmed baa laydhaa alkhaamisa abuu saciidin albustiyu alqaadi waa nin isna abuu saciid laydhaa kunya nisbadiisna busta ay tahi waa meel afghanistan kuba taalo dee ibnu xibbaan iyo khataabiya halkii loo nisbeeyey qaadiga ahaa xadatha can iladii qablah abuu saciidkaas baabuu soo gaadhay oo wax ka wariyey wa rawaa canhu lbayhaqiyu isagana bayhaqi baaba wax ka wariyey asaadis oo isna khaliil ibnu axmed baa laydhaa asaadisu ka lixaad abuu saciidin ilbustiyu aydan waa nin kunyadii iyo nisbadiiba kii hore ay wadaagsadeen shaaficiyun waa nin isagu shaaficiyulmadhaba wa akhada can ishaykhi abi xaamid ilisfiraainiyi imaamkii shahiirka abi xaamid asxaabtiisii kaba mid aha wax ka wariyey dakhala bilaada alandalusi waddanka andalusna uu galay oo isagoo dee ciraaq iyo xaggan kaba tegay bal taasna bal waa lixdaas buy alqismu thaani qismigii labaad ee almuttafiq walmuftariq kaba mide axmed bnu jacfar axmed bnu jacfarin ibni xamdaana وأحمد ابن جعفر ابن حمدان oo waa maxay magacii iyo magacii aabba iyo kii awowga ayay ku wada kulmeen ay isku waafaqsan yihin markaas baa wuxuu idhi arbacatun waa afar nin ayaa magacan la wada yidhaahaa welibana waa afar isku dhow oo waa meelaha ishkaal kale marka labadan ma isku waqti hadday laba kala dheer yihiin dee dadkan aan dabaqaadka ruwaadda aqoon waa run oo kii isagu fogaa saxaabi iyo nin balla dee qarnigii afraadoo isku magac noqdaanu dee dhici karta inuu si ku kala saara adag tahay laakiin dadka dabaqaadka dadka yaqaana dee inta badan ishtibaahooda wuu yaraanayaa markay dad isku waqti ahaayeen sheekhay la wada kulmeen ama ruwaadi ay la wada kulantay taas baa ishkaalkeedu badan yahay oo markaa maxaaba kaba mid ah afartan xagga waqtiyay isku dhow yihiin weliba taa usii dara mid kastaba nin cabdullaahi la yidhaaho ayuu wax kaba wariyaa markaasaa wuxuu yidhi waa alqadiiciyo oo ninka cabdullaahi bni axmed ibni xambal wax kaba wariya walbasriyu wadiinawariyu diinawar waa meel iyaduna dhulkaas khuraasaan iyo dhulka adoo xagga ahayd jiidaasun bal markaa diinawar weeyaan aniga dabdiga yaale xarakada dee qalanka ayaan toosnayna iyo wadarasuusiyu macnaa afar nin oo mid kastaba axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan la yidhaaho mid kastaba ibnu cabdullaahi la yidhaho wax kaba wariyayoo dabaqa ahaan iskuba dhow ayaaba dee jira oo raggan weeyaanba waana meelaha ishtibaahu adag yahay maxamed ibni yacquub bni yuusufa taneeg waa magacii iyo magacii aabba iyo kii awowga ayay kuba kulmeen markaasaa muxuu idhi ithmaani min naysabur waa meelaha iyaduna adag walow dee imaka lafdiga xaafid iyo ay ku kala farqiyaan bal markaa waa laba ninoo reer naysaabuur ah oo labadooduba isku waqti bay ahaayeen labadaba xaakim iyo sheekhyadiisay kaba mid yihiin oo xaakim iyobaa kaba wariyey markaa midkood abulcabaas il asamu waa nin abulcabaas kunyadiisu ahay waa dhegal walow laahaa ma jeclaysan jirin in laqabka la ydhaa de haddana waxaaba yidhaha markii dambe aad bay dhegala-aantiisu u adkaydoo maba maqli jirin xataa dameerka cidiisiiyo maba maqli jirin eerkay gaadhay waana nin buu ahaa muxadis dee aada u shahiirah aadna loogu rixleeyey aada iyo aada loogu rixleeyey cumrigiisa dheer daraaddeed oo ilaa dee toddobaatanayo sanadood buu u fadhiyey faa-iidada iyo ifaadada dadka uu faa-iideynayo ilaa uu markii dambe heerkan gaadhay oo taas dee waqtiyadii uu markuu dhintayna meeshiisii camiraan jirtaiyo qaryadiisii yarayd ama sikadii magaaladii uu kaba deganaaye meel kala wara lawaayi jiray had iyo gooro kolkol duruqdeeda iyo duruubteeda la buuxin jiray waxay noqotay meelaan cidna tegin waa abuu cabdillaahi alakhramu kana waa imaamkii shahiirka isaga kana waxa ay ku idlaaqaan kaasi waa nin muxadisa heerka ninkani gaadhay ma gaadhin kanise waa nin xaafido waa xaafidkii shahiirka ibnulakhram la odhanayay waana isku xaakim labadoodaba uu ka wada wariyey marka ka dambaa inta badan dee magacan xaafid ayaa la raaciyaayo waa nin xaafido ayuu ah kaasna waa nin muxadisa oo mufiid aha oo ninka sanadkiisa caaliga in badan loogu soo rixleeyey ah ruwaadii kutubta shaaficiyana kaba mid ahaa oo bal markaa rabiic buu laba kulmay laakiin dee heerka xifdiga kan baanu gaadhin waana eeg magacii iyo magaci aabba iyo kunyadii kii awowga ayay isku mid yihiin athaalitsuka saddexaad nooca saddexaad oo kii hore wuxuu ahaa magaciiyo magacii aabbaay ku kulmeen kii labaad magaciiyo magaci aabba iyo kii awowga kan saddexaad waa kunyada iyo nisbada ayay iskaga mid noqonayaan magacooda haba kala dunaado dee inta badanna kunyadiiyo nisbadii bay u imanayaan waa maxay abuu cimraan aljawniyu itnaani laba weeye cabdulmalik ibnu xabiibin taabiciyin waa taabici macruufa iyo wa muusa bnu sahlin yarwi can hishaam bni curwata dee hishaamna hadduu siqaara taabiciya ana atbaacu taabiciintii markaasa kane oo ka yar dambeeyey labadoodaasba abuu cimraan aljawni baa la yidhaahaa abubakr ibnu cayaash waa mithaal labaad oo noocani leeyahay halaatatun saddex weeye dadka abubakr ibnu cayaasha la yidhaah alqaari'u lmashhuur muqrigii ama qaarigii mashhuurka ahaa ee ruwaadan dee quraada kaba mid ahaa mid ahan dee waana ninkii aynu soo marray halkii kunyooyinka casharkii dhawaaye kunyooyinkaan kuba soo marray casharkii miduun inoogaba inoo dhexeeyey way markaa uu inoo soo naqlinayay magaciisa in shucba la ydhaa barhkoodna adigu bal ay abubakar un kuba daayeen kolley dhowr qowl baa jira xagga magaciisu ku ahaaye tan buu kuba shuuroobo adigu waa ninkaa muxadidkana ahaa qaarigana ahaa wasulamiyu lbaajaddaa-iyo nin reer sulaym oo baajaddaa-i qaryo la odhanayo mala ciraaq ku taali loo nisbeeyey saaxibu hariib alxadiidi hariib alxadiidna ninkii lahaaba ah twufiya sanata arbacin wa miyaatayn laba boqol iyo afartii dhinto isagana abubakar ibnu cayaash baa la yidhaah wa akharu iyo mid saddexaad oo ximsiyun reer ximso majhuulin isaga majhuul ah alraabicu saalixun ibnu abi saalixun waa maxay ka afraadna waa magacii iyo kunyadii aabbaha ayaa lagu kulmayaa oo dee mid wax ka badan ayaa taa wada yeelanaya oo baleeg saalix ibnu abi saalix arbacatun afar weeye afartana kutubtan dee mustalaxa way inooguma tirsantahay iskabada iyadoon taraajim la gaadhin oo dee afartoodaba way tiriyaana sheekhaan isagaa usoo ikhtisaarsada waa eegan doonta alkhaamisu ka shanaad maxamed ibnu cabdillaahi alansaari oo noocii shanaad ilaa saddex noocna way kaba maqantahay intii uu dee ibnu salaax tiriyey eh ka shanaad muxuu yahay magacii iyo magacii aabba iyo nisbadii ayay iskaga mid noqonayaan marka wuxuaba maxay tahay maxamed ibnu cabdillaahi alansaariy itnaani laba weeye axaduhumaa midkood almashhuuru waa ninkii aada loo yaqaanay saaxiibuljus-i mala dee waa jus dahabiyana way sheegeenoo jus aada u caali ahaa buu ahaa juskaas iyaga agtooda macruuf ku ahaa inagu yaynaan imaka garaninba ninkii lahaaba ah juskaas wa huwa sheikhulbukhaariyi bukhaari sheekhiisa weeyo waa nin anas ibnu maalik abtirsiinta kuba gala axaadiid kala duwanna uu kaba wariyo markaa marka la eegina sheekhadiisa raggii ugu waaweynaa ka mida waayo nin cumri dheeraabuu ahaa oo bal markaa dadkii dee taabiciinta ahaana wuxuuga soo wariyey oo waa sanadadiisa uga caalisan buu noqdaa ama sheekhadiisa ragga ugu dee da-weynba ayuu yahay ama dahadisuu kaba cabiro ninka ugu weynbe wa huwa sheikhulbukhaariy walaakharu ka kale daciifun oo magacan la lihi ee maxamed ibnu cabdillaahi alansaariyu la yidhaah waa daciifun nin daciif oo yuknaa biabi salama abi salama loogu kunyoodo waa nin daciifaysa waa ma meelaha ishtibaahu imanayo wahadaa baabun waasicun kabiirun tani waa baab waasica buu leeyaho weyn kathiiru shucabi furuucdiisa iyo laamihiisa iyo shucabtiisuna ay badan tahay yataxararu bilcalam amhilo lagugu sheego kuma dee dabdismayo waa midharbaad kaba garanee tatabuciyo wixii waxaa dee kutubta waaweyn ba loo alifay yataxararu waxaanu ku macnaa saafiyoobaya macnaa ku sugnaanaya ruuxii uu noqonaya wuxuu muhadaba oo muxarara oo lagu dabdiyo bilcamali camalfal jannada maaha amhilo dee kitaab mustalaxaad kaba qaaatay ee tatabuc dee waxyaalahaasoo dhan la tatabuco la ogaado iyo walkashfi can ishayi fii awqaatihi shaygii oo la faydo ujeedadu waa dee marka magacaasi kugu soo baxo bal ciddii la lahayd iyo wixii iyo laiska ogaado fii awqaati awqaadiisa iyo dee mawaadintiisa iyo meelaha iyo waqtiyadii oo ujeedada wuxuu leey waxoogaa yaroo amhilo oo laguu siiyo dee bidr lagaaga tilmaamay ama dadkii aan tilmaan dhan ood ku kala soocdood ku kala garato taraajimtoodii aan laguba siin arrintani kuguma ta dee waa waxa lagu siinayaan fure iyo wixii baa laguu sheegayaa maha wixiinu kugu dabdismayo ee dabdigii wuxuu kaba imanaya camal iyo shaygii oo ama dee waa magacii oo dee fii waqtihii iyo marka meeshiisiyo wixii dee la faydo oo la muujiyo annowcu alkhaamisu walkhamsuun noocii shan iyo kontonaad nowcu nooc weeye yatarakabu isaga imanayo ka kooban min annawcayni alqabla min annawcayni qabla labadii noocee ka horeeyey labada noocee noo horeeyey waxaa midi waa almu'talif waalmukhtalif oo waa asmaa xaggii dhigaalka iskaga mida ama dee nisbooyin ama kunyooyinba laakiin qoraalkii dhawaaqii ku kala duwan kuwan aan ka soo baxnayna waa asmaadiiyo ama wixii kaba badnaayoo qoraal iyo dhawaaqba iskaga mida labadaa nooc baan soo maray noocani labadoodaa isaga imanaya se uu isagaba imanaya mathalan magacii labadan raawi iyo waxa ka badan almuttafiq almuftariq buu noqonaya waa magac isku mid ah markay magacii aabahoodla ay noqoto ama nisbadoodii noqoto ama kunye iyo waxyaale ay noqoto wixii kolba raacayay ayaa isaguna noocii hore noqonayo oo mutalif mukhtalifa noqonaya marka labadii ismiye meeshan labada raawi ay lahaayeen ayaa mid ahaana almuttafiq walmuftariq weeye oo waa iskaga mid ama ka hore ha noqdeen ama ka dambeen midna waa nooca hore almutalif walmukhtalifu xaggii dhagaalkiibay iskaga mid yihiin laakiin dhawaaqii bay ku kala duwan yihiin marka labadii noocoo isu tegay ayuu noqonayaaba noocani amhilada waan arki doonaa walilkhadiibi albaqdaadiy khadiibkii baqdaadi waxa u sugnaaday fiihi noocan fiigiisa waayo anwaacdan badankeeda kutub buu u dejiyey dee culimada noqotayba u noqday waxa qudwo iyo waxay kuba daydaan ama maraajic asaloon lagaba maarmin u noqday dhammaanbe si uu dee ibnu nuqda yidhi nin kastoo dee munsifoon tacasub iyo casabiya aanay qalbigiisa gelin oonay markaa wixii jira waaqac ama xaqa ahaa ka qarin wuxuu ogaanayaa muxadisiintii khadiib ka dambaysayba inay ciyaalun calaa kutubihi kuwa ictimaadsadaa kutubtiisao marjic kutubtiisaasi ay u tahay ay yihiin taas buu ogaan buu yidhi hadalkiida anu sharxi nukhbaba kuwa soo aragnay ama nusam ibnu nuqdana lahaa ninkii aan halkan aan kuba soo maray inuu mutalifka iyo mukhtalifka shalay magaciisu nooguma sugnaa haddaba bal markaa kutub kala duwanaya haddaba wuxuu leeyahy buu leeyahy kitaabahu kitaabkiisa u sugnaaday alladii kitaabkaasoo wasamahu uu ku magacaabay ku calaameeyey weeyo sifo uga yeelay ama calaamo iyo magac talkhiisa lmutashaabihi fi rasm kitaabkaas mithaal waa eeg mithaalkiisu muuse bnu caliyin wey bifatxi alcayni jamaacatun iyo muuse bnu culay muuse bnu culayin bidamihaa misriyun yarwi can taabiciin oo maxaa mithaalku yahay waa muuse ibnu cali oo jaanib ah iyo muuse bnu culayi oo jaanibka kale ah marka la eego dad kala duwan baa muuse bnu caliy laydhaah oo iyaga dee laynooma tirinayo muuse bnu culayina walow barhkood xataa cali kanba ay kuba dabdiyeen isagu waa nin reer masar ahaa oo taabiciintii wax kaba wariya marka maxaan arkaynaa muuse iyo muuse waa noocii almuttafiq walmuftariq caliyin iyo culayin dee sibay u wada qormayaane laakiin sibaynaan ugu dhawaaqahayn oo baalmaadka waa ismiga dambe waa musaqare dhigaal dhawaaqii bay ku kala duwan yihiin oo waa noocii kale almutalif walmukhtalif marka labadoodii magac ka hore iyo ka dambe ayaa marka la isu geeyo labadii noocoo isu tegay buu noqonaya wa minhu noocan waxaa ka mid a almukharamiyu waalmakhramiyu kaas kollay ikhtisaarka aafaadkiisa ayay tani kaba midtoo imanka haddii aan eegno almukharamiyu waalmakhramiyu unay wax kale laba socon dee noocan aynu hayno midnama noqonayaane noocii hore ee saddex iyo kontonaad ee almutalif waalmukhtalif buu noqonayaa almukharamiyu waalmakhramiyu waayo waa laba ismi eega laba nisbo oo si u wada qoran laakiin markaan aqriyayno ayaa midna waa almukharamiyu oo miimtaa damisan ra-duna way shidantahay waana fadxisan tahay waana meel mukharam laydhaaha nisbadeed midna waa miimtu way fadxisan tahay ha-duna tii hore hadday fadxisnayd way halkan sukuunsan tahay ra-duna shida ma laha oo almakhramiyo waa imaka miswar ibnu makhrama iyo saxaabigaba ahaa makhramaha dee isna waa saxaabi une nisbadii weeye nisbe loo nisbeeyey marka imanka markaan eegno dee noocan iyo kii ka horreeyay toona ma noqonayse waa noocii hore laakiin ikhtisaarkaa tan keenay ibnu saraax iyo imaam nawowi xataa markuu cibaaradiisa ikhtisaarinaya iyaga ishkaalka halkan jiraa may jirine kolkol iyohan kuguma ridayaan garanayn say noocani uu yahay noocan imakaan haynee labadii nooc uu ka wada kooban yahay ee marka maxaa jiray cibaarada ibnu saraax haddaan soo qaata waxay cibaaradiisahay ومن المتفق من ذلك المختلف المؤتلف في النسبة محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد مخرمي ويرد ويكسر سنته مخرم معها مخرمي ساس مركي ورانا فتحة ما معها ومخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي ومركا سأل ساسو لو ونبضا من نسبة مويانة محيكو كلان سيد محمد بن عبد الله متكسر الله midna nisbadiisa almukharimiyu ah oo maxilo ama meel mukharim loodhanayaa loo nisbeeyey midna nisbadiisa almakhramiyu ah marka imanka magaciiyo wixii la wada sheegay nisbadii ayay inoo noqonayaan maxamed ibnu cabdilaahina waa noocii markaa almuttafiq walmuftariq imankan kaba soo baxnuu noqon waa magacoodii magacaabood waa iskaga mide marka almukharimiyu iyo almakhramiyu laydhaana noocii hore mutalifkaabay noqon marka imanka taa laynoo dhameeyo waan garanaynaa say noocani uu labadii noocee isagaba imanaya laakiin marka nisbadii in lasoo qaato dee waxay ahaan layd in lagu sheego halkii hore ee sadexa noocii saddexiyo kontonaad bay ahaan laydba oo markaa ismiga iyo ismiga aabba iyo nisbada marka laysraaciyo ayay noocan aan hayna noqonayaan laakiin nisbadoo lagu gaabsaasa imaka sheekha kaba dhacda ibnu kathiir waa cibaare iham kuma sugan yahinu ruuxii u muuqanayn haddaanu arrintaa kale ogeyn ama aanu laabmin kutubtii kale waxay noocan uga mid noqonayso dee waa noocii mutalifkiiyo mukhtalifkuunbaa u noqonaya wa minhu waxaa kaba mida thawr ibnu yaziid alximsiyu wa thawr ibnu zaydin iddiiliyu alxijaaziyu thawr iyo thawr waa isku mid yaziid iyo zayd xarafkay isdheer yihiin oo intaasay ku yar kala duwan yihiin markaa waa nooca kale taas mooye waxaa kaloo kaba mida abu camrin abu cumar ba ay taale laakiin sawaabku waa abu camrine abu camrin ashaybaaniyu naxwiyu isxaaq bnu miraarin wa yaxya bnu abi camrin asaybaaniyu kuwan obaleeg abu camri weliba shaybaani nin kalena jiro kaba horeeyo mutaqadim oo mukhadramiintii kaba mid oo isna abu camrin ashaybaani la yidhaayo kollay halka mukhadramiintii waan filaya magacyadii laynoo tirinayo inay nooguba jiray san filayo oo isagu saciid ibn sacd ibnu iyaas la yidhaah oo ninka hore isku mid noqonayaan markaa iyo ninka kale maxaa la yidhaha yaxya bnu abi camrin asaybaaniyu oo waxay ku kala duwayeen maxay tahay waa ashaybaani iyo asaybaaniyu sibay u wada qormayaan laakiin qiraa'adii baa kala duwan inta kalena waa iska mid oo abu camrin iyo abu camrin baa meeshii kuba jira oo xaggaa noocan dambay kaba midiin ta horena noocii hore saasay labadii nooc uga wada kooban yihiin maxaa kaloo kaba mida camru bnu zuraarata naysaburiyu sheekhu muslimin iyo wa camru bnu zuraarata wa cumaru bnu zuraarata alxadasiyu yarwi canhu abulqaasim albagawiyu oo halkana maxay tahay oo iyadana ah camr bnu zuraara iyo cumar ibnu zuraara zuraara iyo zuraara waa islaba mid camrin iyo cumarna waa noocan kale almu'talif walmukhtalif ee noocii horuu noqon saasuu bal markaa labadii nooc isagaba imanaya laakiin sharaxan aan haya ama dee tacliiqan aan haya shaakir waxaa kuba sugan kana dambena magaciisa waxa la yidhaahaa un camrun baa la yidhaahaa asalkana cumar baa dhace wahuwa khada laakiin waxay la tahay taas khada ayuunbaaba sawaaba walow ikhtilaaf jira bayna ahlilcilmi halkana noocan waxay uga mid noqonayaan ibnu salaax iyo isbaaldhigayeen waaba bal cibaaradii ibnu salaax iyo nawowi iyo cibaaradoodi maxay ahayd cumaru bidami lcayn way raaciyeenba oo matnigay raacsan tahay cumar bidami lcayn laakiin ikhtilaaf awaarno waa jira culimada qaar camrin kuba dabdisay marka san la yidhaha cumar iyo camrin ayay inoo kala baydhayaan haddii camr bnu zuraare iyo camr bnu zuraarun la yidhaha dee waxay noqonayaa noocii aan kaba soo baxnay mika almuttafaq walmuftariq bal markaa ee laakiin kolley bacd alculamaa qowlkooda camrin iyaguna yidhi way jiraan see tan imika ay baabkan usoo qaateen bal labada imaamba way dabdiyeenoo bidami lcayn bay kaba cabireen shaarixu cibaaradan ama mucalliqu saha bay idhaaheen annawcu saadis walkhamsuun noocii lixiyo kontonaad waa fii sinfin aakhara mima taqadama waa nooc kaloo kon un kaba mid ah ama waxyaalaha inoo soo horari kala mida laakiin dee in yar buu ku kala duwan yihinoo sawaab ku noqonaya todambe ka hora camr bnu zuraara bal markaa sinfiga labaad muxuu yahay isagaa inoo sheegi doona waa kan uun aynu kaba soo baxnay laakiin farqi yar baa adigu kaga duwanyoo keenay in gooni ahaan loo xuso iyaga oo muxuu yihi wa madmuunuhu noocan sinfigan kale ee laakiin kuwii horan kaba mida madmuunkiisu waxa weeye ama uu yahay fi lmutashaabihayni fi lismi wasmi alabi aw nisba waa kuwii isku shabahayay ama fi magacii iyo magacii aabba ama nisbadii maca almufaaraqati fi lmuqaarana iyadoo kala tagsani ay ku kala tagsan yihiin xagga muqaaranada iyo xidhiidhka uu jiro oo maxay haadaakani mutaqadimun waa horeeya waa kan magaciisu wa haadaa mutaakhirun kana magaciisu waa dambeeya cibaaradiisa waxaad moodaa inay tahay kani waa muddo waqtigiisu horeeyey kana waqtigiisu dameeda waa cibaaradii loo isticmaalayeen laakiin bal cibaarada ibnu salaax waxay haydee uu soo ikhtisaarinaya almutamaayizayni fi libni walab oo macnaa ibniga iyo abbaha waa labadan magac bay ku kala soocan yihiinoo say u kala soocan yihiinna waa labadii magacba waa isku mid mid kastaba ee laakiin taqdiim iyo taakhiir bay isku khilaafsan yihiin oo midna magaciisu ka kale magaca aabihii buu la mid noqonayaa midna magaca aabihii ka kale magaciisuu la mid noqonayaayo way kala horeeyaan halkaa qalad baa kaba yimaada isweydaarintu kaba yimaada nawi cibaaradiisa kitaabkiisa irshaad maha taqriibkan aragtayna kitaabkiisa irshaad ee dee kitaabkan kaba sii horeeyey waxaa cibaaradiisu ahayd almutamaayizayni fi taqdiimi waayo fi lab macnaa waxay ku kala socayn horreysiin un amtiladan ku arki doonaa ama cibaaradan hada mutaqadim hada mutaakhir wata u jeedo oo kana magaciisa horeeya kana magaca aabihii baaba horeeya oo kale oo halkii hore kaba dambeeya adigu saasay isu weydaar weydaarsayn qalad baa kaba imanaya weyn oo xataa bukhaariya baa qaladkaasi kaba dhacsan arki doona waa kan mithaalu mithaalkiisu yaziid bnu lswada yaziid bnu laswadi albawlaya iskaba kasriyo khusaaciyun saxaabiyun wa yaziid bnu lswadi aljurashiyu adraka aljaahiliyata jaahiliyadii buu soo gaadho wasakana shaama shaamna waa degay wa huwa aladii istisqaa bihi mucaawiyatu mucaawiya waa kii uu ilaahay uu markaa kuba bariyey dee waqti ay isagoo jooga oo kuba roob dalbay wa ama alaswad ibnu yaziid aswad ibnu yaziid fadaaka taabiciyun waa nin taabiciyo isaguna weynba oo taabiciintii waa weyneed kaba midoo min asxaabi ibni mascuudin ibni mascuud asxaabtiisii ka mida waxaad moodaa cibaarada sheekha yar sida uu soo dhigtay aad ujeedadii waxaad moodaa waxaan dee daahirka cibaarada markaan kaba qaadanahayn oo kale macnuhuna waxa weeyaan magacyadan imika laynoo soo wadaa waa tii hore sinfi kaba mide waa magacyo gees marka la eego almuttafiq almuftariq iskaba noqonaya ee laakiin maxay ku kala duwan yihin tartiibta asmaadani ay leedahay ayay dee aanay isku meel kuba sugnayn bal markaa imika amhilay soo dhigteen amhiladii waa maxay waa yaziid ibnu alaswad oo jaanib ah iyo alaswad ibnu yaziid oo jaanib ah waa saa weeyaan bal dee ibnu salaax iyo nawowi iyo cibaaradooda aad bay u cadaydbo dee bal markaa wuxuu soo dhigtayba yaziid ibnu aswad markaasu yihi waa hebel iyo hebel jaanibka kalena maxaa qaabilaya aswad ibnu yaziid waa hebel marka maxaan aragnaa waa isku midun yaziid ibnu aswad ee laakiin maxay kala horeeyaan kaa hore hadduu magaciisi uu yaziid ahaa aabihiina aswad ahaa kan kalee qaabilaya magaciisa aswada aabihiina waa yaziid qaladkuna halku kaba yimaada dee ruuxii aan hagaag isaga fiirsan uu isweydaarinayao kordhuu kii kale meeshiisii dhigaya labadii magacba waana noocii qalbiga uu kaba imanayo maqluubkaoo kale oo nin kacab ibnu muro la odhanaya hadaad muratu ibnu kacab tidhaaho imika sanoo kale la isweydaariyo si arrintan bukhaari kaba dhacdan arki doono oo waxyaalaha dee qalbigu meelaha uu galana ayuu kaba mid yahay maqluubkiibuu noqonaya asmaada maqluubkii asmaaduu noqonaya bal taaba weye marka muxuu yihi labadan yasiid ibnu aswad laba nin buu inoogu sheegay mid waa nin saxaabi oo reer khusaaca kaasi waa mid waxaa kaloo la mid ah isaga markaa labadooda markaynu sii ognaa almuttafaq walmuftariqu weeye nin kale oo yaziid ibnu aswad la yidhaah wuxuu hi waa reer waa jureshi nisbadiisii waa nin mukhadram oo jaahiliyadii buu soo gaadhay markii dambena shaam buu degay nin saalixana waa ahaa waqti dhulku uu abaaroobay khilaafadii mucaawiya dimashqa laba joogo ayuu mar dee salaad istisqaya loo baxay uu baxay ayaa muxuu yihi mucaawiye ayaaba yidhi allaahuma inaa nastashficu ilayka bikhayrina yaziid ibn aswad oo isna waa joogo waa duceeyeyba adugu bal taas buu yidhi ilaahayna markiiba wuu waraabiyeyo waxaa ku adkaatayba guryahoodii inay gaadhaan roob daraadii ama badnidii roobka ay gaadhaanba haddaba ninkaas iyo ninka hore saxaabigii iyagu waa isla mid ama alaswad ibnu yaziid taqdiim iyo taakhiir bay ku kala duwan yahin waa halkii uu laha adaa mutaqadim adaa mutaakhira waa ismiyada uun ayaa kana horeeya kana dambeeya kaasi waa nin taabiciyo dee qoyskan reer nakha adigu niman adigu isku wada qoys ahaa dee si ay xidhiirhkoodu ahaaba kolkol abtiyaba barhkood haysu ahaadeen oo aada u wada qiimo badnaa ayuu kaba mid ahaayo waa isaga iyo nin kale oo isaga adeeru ahaa waa calqama oo isaguna asxaabtii ibnu mascuud ninkii uba mudna ahaa walow ninkan aswad uu kaba weynaa kaasi adeer hauba ahaadee iyo dee ninkan nin uu dhalo cabdiraxmaan ibn aswad la yidhaahoo kale nin ay abtuu yihiin waa ibraahimu nakhaci imaamkan oo adigu qoys cilmi iyo camalba wada lahaa bay ahaayeen oo dee baldad saasa haddaba kaa kale waa ninka taabiciga asxaabta ibnu mascuuda arrin kale balaeg kan mithaal labaad alwaliid ibnu muslimin idimashqiyu tilmiidu lwsaaciyi iyo wa shaykhu limaam axmed kaas waa mid oo ninka awsaaci tilmiidkiisa imaam axmed iyo jamaacadaasna sheekha u ahaa waa nin caalim eh walahum de laakiin tadriis badan lagu yaqaanay walahum aakharu basriyun taabiciyun nin kaloo ka horeeye isaga oo taabiciyo reer basre ana way jiraa uu jiraa laakiin magaca weliid ibnu muslim le waa iyagu waa isku jaanib kuwaas maxaa jira muslim ibnulwaliid baa jira oo ay isweydaarsan yihiin ka hore weliid ibnu muslim haddaba muslim fa amaa markaa muxuu yihi muslim ibnulwaliid ibn rabaax ibni rabaax fadaaka madaniyun waa nin reer madiine ah oo yarwi canhu uu ka wariyo addaarawardiyu wakayruh waqad wahima waa qaldamay albukhaariyu bukhaari fii tasmiyatihi magacowgiisii lahu isaga uu magacaabay fii taariikhihi taarikhubataalehi isaga kitaabkiisa taariikhda bukhaari uu leeyahay bilwalidi ibni muslim uu kuba magacaabay oo lahum macnaa qalbi baa bukhaari kuba dhacay halkan waham baa kaba dhacay ay dee culimaduna ay markaas ku baraarujiyeen wahamkaasi muxuu yahay ninkan imika muslim ibnulwaliid buu taariikhaynayay taariikhdiisii markuu ma soo taariikhaynayay tarjamadiisuu dhiganayay halkuu haddaba muslim ibnulwaliid kaba dhigan lahaa ayuu weliid ibnu muslim dhigtay labadii magac baa iska weydaartay bal markaa waxaaba la odhan lahaa dabilow weliid ibnu muslim u jeedee laakiin tarjamada uu soo qortay tarjamadii ninkii uu ku taariikheeyey ayaa ahayd tarjamadii muslim ibnulwaliid marka oo waa isweydaarun labadii magac waa had iyo goor meelahan culimmadu waxay noocan ugu cinaayoodeen dee waa qaladka ka imanaya ruuxi waa isweydaarinaya labadiiba iska weydaaranaya markaasaa dee ninkiibaa isbedelayo nin kaleu noqonayo markuu iska weydaartay in nin kaloo magaca jaanibka saa kale ulahaabaa jirta waa kaa bukhaari dee akbari xufaad ilummaba maxaafid ilummaba iyada taasi ay kaba dhacday bal taasba wey qultu waxaan yidhi buuri waqad ictanaa waa u cinaayooday sheikhuna alxaafid ilmiziyu fii taadiibih waa xaafidkii kitaabkiisa taadiib taadiibku waa kitaabkiisan weyne taadiibulkamaal la yidhaaho kitaabka alkamaal la yidhaha cabdilqani almaqdasi lahaa uu ku tahdiibiyey dee uu aadna ubal markaa waxyaalo badanna uguba daray ee ka hadlaya rijaal ummahaati sit waana kitaab weynoo dee dabcadiisii ugu fiicnayd markii hore ay madbaceeyeen bashar cawaadiye uu taxqiijiyey bal markaataa toddobiyo soddon mujalad bay kuwa madbaceeyeen mar dambaan aragnay dee dabcaad labaataneeye oo dee ay soo yareeyeen mid sideed mujalad oo intaysan jaraa-idka u qoreen oo ay kala duween oo safxo kastaaba laba camuud ay saa leedahay laakiin kolley khadka yaraado sideed mujalad ay madbacatu risaala ku madbacaysayna waa jiraayo kitaabkii dee intaa ahaa dhowr iyo soddonkaas bal muhimku waxa weeye waa kitaabkaas xaafid ibnu xajar iyo dahabiyana ay soo ikhtisaariyeen oo ka xaafid taadiibu taadiib baa la yidhaahyo dee isagana dabacaadka hore labiyo toban ayaaba lagu madbuceeyey oo noqonaya thuluthul asliba noqonaya si isaguba markuu ka hadlayay inuu thuluthul asli kusoo ikhtisaariya uu sheegayba bal kitaabkaa sheekh ilaaba wuxuu leeyahy aada buu ugu cinaayoodayo waman yazal mutaqadima walmutaakhira macnaa ka horeeye ka dambeeye min haaulaai kuwa kaba mid ah haddaata yaan weli cibaaradiisiba ay noo socotee mutaqadim iyo mutaakhir iyo inaan u qaadanin xagga zamanka ee waa xagga marka la eego magaca ka hore iyo ka dambe ayuu kala soocay min haaulaai bayaanan xasanan cadayn dhan cadayn cad cadayn fiican ayuu aad manaa waqad ictanaa sheikhuna alxaafid ilmusi fi bayaani dalik waman yazal mutaqadima walmutaakhira min haulaai bayaanan xasana macnaha uu kala soocay waan u cadeeyey cadayn fiican waqad zidtu calayhi waan ziyaadiyey oo ashyaa shayaal xasanatan fi kitaabi atakmiil waa kitaab kitaabkiisa sheekhiisa iyo sheekhiisa labaadee dahabi waa m kitaabkiisa miisaan uu isugu geeyey ee laakiin waxaan filaya inaan kitaabkan waxsaasa laga madbacayn ama damooyiba in la hayo walilahi alxamdu النوع السابع والخمسون معرفة المنصوبين إلى غير آبائهم ويسوغنا دي نوع يرد أربعة أدنى أمهمة أدب أمهمة خاصة إنك تراجم إيو أسانيد إيو وحياله يطالعني والله سبحانه وتعالى على